بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لما انت halka joogta iyo inta muwaadiniinta ee ka daawanaysa shaashadaha ee daafaha dunida joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna subxaanahu watacaala waa ku mahadinaya inuu inoo suurtageliyey himadii madaxweynaha in qalabkii inoo yimi hortiisa inoo timi qalabka sidii uu maaray uu sheegay dhowr iyo toban shay baa hadda jooga oo yaalla waxna way soo socdaan sidoo kale waa fayska koowaad intii loogu talagalay ee waddada oo ahayd qalabkii hadday yihiin cagafyadii iyo hadday yihiin iskadhagooyinkii iyo hadday yihiin booyadii biyaa qaadayey iyo hadday yihiin ruglayadii waxa weeye garaacayey intiiba buldosariskii qodayey intiiba waxa weeyaan way marayaan ee labada cagafee soo socda iyo containerka spare barka iyo ay ku jiraan mobile asphalt planka oo loogu talagalay mobile asphalt planku waa waa ta isku qasaysa diyaarinaysa jayga iyo iyo daamarka diyaarinaysa oo laba yaryara maaha tii weyneyd ee waddada loogu talagalay waa laba yaryar oo loogu talagalay riberinka inay waddada ribeergareeyaan oo u diyaariyaan markii walba saddex saddex tan ay ay soo saarto looguna talagalay inay godadka buuxiyaan oo ay dhammaystiraan meelaha gododku ay yihiin oo aan ugu talagalay waddooyinka wixii waxa weeye qaara aanu xaggaa u diro qaara aanu xaggan u diro kadibna aanu waddada marka la dhiso ku ilaalino waxa weeye inaanay googoyn taas waa taasoo iyaguna containar bay ku soo jiraan ilaa berilasaada baanu sugaynaa iyaga iyo cagafyada kaleba insha allahu tacala dhaqsaan u rajayna inay soo gaaraan waxaa sidoo kale aanu qorshaynay oo diray waxa weeye bahalka la yidhaahdo hadduu yahay asfer plantkii weyneyd ama waa warshada diyaarisa jayga iyo bahalka waxaweye daamurka iyo isku qastee diyaarisa ee aa ku aragteen mala dhowaanaha kan magaalooyinka hadday tahay hargeysa iyo berbere laamiyada isagoo rooga dhigaysa ta noocaasa baanu ugu talagalay waddada cerigaaba inaanu ku dhigno iyo waddooyinka dalkooda hadday tahay beverkii goglaysa iyo hadday tahay tii diyaarinaysayba iyo hadday tahay karagsharkiiba intaasuna insha allahu tacala way soo socdaan next faceka insha allahu tacala waa arki doontaa waxaa intaa dheer haddii allaha wooda la ogolaado ee qarashkii loogu talagalay waddada waxaanu soo bandhigi doonaa ninkii ka warwarsan iyo ninkii been sheega iyo ninkii run sheegaba waxaanu soo bandhigi doonaa habeenka maalinta sabtida habeenka xaddu soo gelayso ayaanu soo bandhigi doonaa qof kastoo muwaadina oo shilin bixiyey halkaasaanu ku soo bandhigi doonaa insha allahu tacala sidii ay ahayd qorshuhuna waxaan ugu talagalay kharashkaasu inuu ku dhaco cid kasta oo bixisa in akoonnadii loogu talagalay ku dhaco afar akoon oo ahaa central banka dahabshiil salaama iyo saadka afartaa akown inay ku dhacaan aad iyo aad baanu dadka muwaadiniinta ee bixiyey waxa weeye uga mahad celinaynaa waxaanu soo bandhigi doonaa waxay bixiyeen shilina lagama isticmaalin waa kan qalabkii ugu horreeyey qalabka dowladdaa dirtay insha allahu tacaala markaanu soo bandhigno waxaanu sidoo kale soo bandhigi doonaa intii ballan qaaday qof kastoo muwaadin oo ballan qaadayna waxaanu ka codsanayna ballantiisa oofiyo runtii haddii madaxweynaha iyo dowladdiisu ay ballan qaadeen waddada ceerigaabo oo uu dhagax dhigay maanaan beenina qalabkii waa kan haddaanu ni qalabaa u soo socda haddaanu ni dhaqaala aanu bixinaynaa miisaaniyadda yada ka eega ninka been sheegaya daraadkiisaa la waayaa haddaanu nidhi bulshadaannu lacag ka guraynaa wixii aanu ka guray noogu deeqday habeen dambe markaannu soo bandhigayno ayaa loo wada joogaa insha allahu tacaala haddaannu nidhi waannu bilaabayna labada wiiga soo socdaannu bilaabaynaaye yay kaa maqnaan insha allahu tacaala dhammaystirkeeda ilaahay baa iska leh sidii aannu ugu ballan qaadnay baannu ugu soconnaa ma rabana joojin mayno ka daali mayno inaannu waddankayaga horumarino ka daali mayno tacabka aannu waddooyinka ugu jirro ka daali mayno waxna noo dhimi mayso ee iyagaa wax isu dhimaya inta wax ka sheegta waxaan aaminsannahay qof kasta oo muwaadina oo waddankiisa jeceli maanta inuu ku farxayo qof kasta oo qalbigiisa uu ku jiro xanuun oo waddanka aan la jeclayn horumar inuu ka naxayo waxaan leeyahay ilaahay kuwaana ha caafiyo inta muwaadiniinta ahee ku jecel ah waxaanu leenahay waa kaasoo indhihiinaa ku arkaysaan waana wadaynaa joojin mayno waana idiin baahanay kaalmadiinna aad iyo aad iyo aad baa u bahansantihiin asalaamu calaykum